بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب العرايا وحنود أحسن كتاب البيوع باب كلابات وحوانا باب العرايا waxay inoo soo hormartay nebigu inuu nahiyey calayhi salaatu wassalaam timirta iyadoo geedkeedii saaran oo aan weli laga soo goynin in la iibiyo ayuu nahiyey oo waynu soo marnay waxaa laga soo reebay marka mas'alo la yidhaahdo masalatu alcaraaya waynuna soo sheegnay oo caraayada waxaa la yidhaahdaa maalis bay yidhahdaan soomaalidu waxay sameeyaan dadku markii xoolahay aada ugu isticmaalaan soomaalidu markii reer miyiga ay waxa weeye reerna arigu u dhalo ama geelu reerna una u dhalin ayaa neef inta la siiya waxaa la yidhaahdaa soomaala marka caraayadu waa saas geedahana waxaa loo isticmaalayaa ninkii beerta lahaa ayaa qof miskiina waxa uu leeyahay intaasoo geed oo beertayda ka mid a timirta ka soo baxda sanadka ayaan ku siiyey markay timirtu soo baxdo aad ka goosatay hadhow geedihii qofkii lahaabaa iskale laakiin mirihii buu qaadanaya isagu waa saas macnuhu loo jeeda caraaya alxadiid alxaadi wasituun bacda almiyatayn can zayd bni thaabit radia allahu canhu zayd ibni thaabit waxa weye ilaahay ka raali noqdee waxau yidhi ana rasuula allahi sala allahu alayh waali salam rasuulka ilaahay rakhasa waxa uu ogolaaday rukso waa wixii awal iyadoo xaaraam ahayd la ogolaado ayaa la yidhahdaa rakhasa wuxuu u ogolaaday nabiga calayhi salaatu wassalaam lisaaxibi alcariya kii la siiyey geedaha maalka ah oo la yidhi geedahan sanadkan ka faa'iidayso lisaaxibi alcariya waa miskiinkii la siiyey wey ma aha kii geedaha lahaa an yabiicaha inuu iibiyo bikharsihaa kharsigu waa qiyaas wey kharsiga waxaa la qiyaasayaa geedaha ayaa qof yaqaana oo geedihii yaqaana waxa ka soo baxaya ayaa markii geedihii ay mirihii dhaliyaan oo timirtii ay muuqato ayaa qof yaqaan oo khabiira waxaa la odhanayaa qiyaasoo meeqa kiilaa ka soo go-aysa markaasu waxa weye qiyaasaya markaasuu leeya intaasoo kiilo bay noqonaysaa bay ba buu ku qiyaasaya qiyaas ba le marka kharsiga waa saas beertii geedihii buu saa u fiirinayaa wuu qiyaasaya waayo waa qof geedihii yaqaan oo sanad walba beeran jirayo waxa ka soo go-a ayuu yaqaanaa markaasuu qiyaasayaa marka waa saas marka halkan xadiidku wuxuu inoo caddaynayaa maadaama awal la xarimay in geedaha dushooda timirtii oo saaran in la iibiyo maadaama la xarimay ayaa ninkan maadaama uu nin miskiina yahay qofkaani oo uuna sugi karin timirtaasi inta ay soo go-ayso ayaa waxaa loo ogolaaday inuu qof kale oo timir haysta oo dhulka timir u taallo oo waxa weye timirtii horay oo waxa weye dukaankiisa u tilaamay gurigiisa inuu kaga bedesho oo yidhaahdo iga iibso oo waxa weeye aniga isii adiguna tan sugo saas ayuu maaragtay xadiidku ina baraya culamada marka shuruud bay u xireen oo waxay yidhaahdeen waa in waxa weeye ay horta qofkaani muxtaaj yahay muxtaaj waa inuu yahay oo u baahan yaha waxaanoo qof miskiin aan sugi karin waa inuu yahay ko waxay kaloo u xidheen inay noqoto la qiyaaso oo qiyaas la garanayo inay tahay waxaa kaloo loo xidhay xadiidka soo socdaa shardiga kala caddayn doone inay noqoto shan awsaq wax ka yar ama shan awsaq awsaqona waxa weeye halkii wasaq waa ximli awrqaad baa la yidhahdaa waa lixdan saac marka saddex boqoloo saac inaynan ka badan ayaa loo shardiyaa oo saddex boqoloo saac ka badan hadday noqoto waxa weeye ma banaana waa inay ka yaraataa ama ay noqotaa saddexdaa boqol marka xadiidkan wuxuu inoo faa'iideynayaa kow in ay awalan horta xaaraam tahay baycu tamri cala annakli asalkeeda timirta in la iibiyo iyadoo geedkii aan ka soo go-in xaaraam weeye mana aha timirta keliya waa midhaha oo dhan oo musaabanadii ayaynu ku soo marnay waa baycu lmusaabana waynu soo marnay laakiin waxaynu ka qaadanaynaa istitnaa in laga soo reebay ariyadan oo iyadoo xaaraam laga soo reebay oo nebigu u fasaxay maadaama qofkaani muxtaaj yahay uu u baahan yahay inuu cuno oo una sugi karin oo qof waxhaysta ma aha waxaynu kaloo ka faa'iidaynaa inay la qiyaaso oo ay tahay wax la garanayo oo macluum ah taas ayaa laga garanayaa oo aynu ka faa shuruudda culimmadu u dejiyeen oo ah in waxa weeye qofkii muxtaaj yahay inuu waxa weeye maaragtay qadarkeedii la garanayo inay tahay qofkaani wax cariya ahaan loo siiyey ee ayna beertiisii ahayn oo inuusa isagu beerta lahayn ee ay tahay wax loo siiyey maalis oo waxa weeye muxtaaj uu yahay xadiidka soo socda waa caddaynaya marka shardiga qadarta inta la ekaysiinayo oo aan laga badinayn alxadiid athani wasittuun bacda almiyaatayn can abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga wariyay abu hurayra inuu yidhi ana nabiya ana nabiya sala allahu alayh wasalam rasul nabiga ilaahay rakhasa waxa uu ogolaaday fii bayci alcaraaya caraayada marka la iibinaayo waxa uu ogolaaday fii khamsati awsuq shan awrqaad halka wasaq waxaa la yidhahdaa hal rati inti la saaro hal mar waa lixdan saac saacuna waxa weeye de waa laba kiilo iyo xoogaa marka adigu laba kintaal waxaan dhamayn baa la saaraa bay yidhaahatiga markii la raraayo khamsati awsuq inay noqoto ow duuna khamsati awsuq ama ay ka yaraataba hadday ka badato waa xaaraan bay yidhahdeen culammadu oo waxa weye xadiidkaaba caddaynaya marka xadiidkaana waxaynu ka faa'iideynaa sidii xadiidkii hore in caraayadu ay bannaan tahay in lagu iibin karo iyadoo geedkii saaran laakiin waa inay noqotaa waxaa lagu iibinayo shan saa shan awsaq wax ka yar halka wasaq marka ayaa lixdan saaca shan marka m shan meelood oo min lixdana waxa marka la isku dhufto waxay noqonaysaa saddex boqol oo waa shan lix ku dhufo waa soddon waa saddex boqol marka saddex boqoloo saac weeye saddex boqoloo saac markii lagu dhufto marka laba kiilo iyo xoogaa adu waa waa inta zakada ku goyso waa toddoba boqol iyo meelahaasay noqonaysa oo kiilo intaa qofkii haddii loo siiya maalis oo la yidhaahdo intaasoo geed baad leedaha la qiyaaso la yidhaahdo intaasaa kasoo go-aysa waa ku iibsan karaa waa ku bedelan karaa timir dhulka taalla oo iyadana intaa cadadkeedii lagu bedelanayo laakiin lama kala badin karo oo waxa weeye riboodiia soo gelaysa haddii la kala badiyo taas ayuu marka xadiidkanna inoo caddaynayaa oo waadix inooga dhig marka labada xadiidba waxay inoo caddeeyeen oo waadix inooga dhigeen in ay bannaan tahay baabulcaraaya in la gadi karo oo iyadoo geedkii saaran oan soo go-in in la gadi karo laakin bishuruud waa inay noqotaa saddex boqol oo saac wax ka yar ugu badnaan saddex boqol waana inay noqotaa qofkaani wax u baahan yahay oo waxa weeye uu rabo inuu maaragtay ka faa'iidaysto baabka afraad wuxuu odhanayaa baabu bayc الnakli bacda الta'biiri geedihii haddii la iibiyo nakligu waa geedtimireedka haddii la iibiyo bacda ta'biir ta'biirka waxaa la yidhahdaa waa talqiixa talqiix iyo ta'biir waa isku mid macnuhu waxa weeye geedka timirtu waa dhalaa wuxuuna leeyahay dhadig iyo lab waxay sameeyaan markaa waxbay ubixiisii kasoo qaadayaan kan kale kanay ku bacriminayaan oo ku beerayaan waa isku tallaalayaan waa tallaalka marka geedaha waa laga shaqeeyaayo muddo dhan baa laga shaqeeyaayo oo waxa weye shaqaalaa la geliyaayo lacag iyo kharash baa gala marka marka saa looga shaqaynayo oo la wada tallaalaya kharash baa gelaya baabkaa marka wuxuu ka hadlayaa haddii geedihii timirta la iibiyo iyadoo inta laga shaqeeyey oo la talqiixiyey oo markaa waxa weeye mirihii saaran yihiin qofkii iibinayey haddii uuna kii iibsanayay hadduuna shardisan oo odhan geedaha iyo waxa saaranba iga iibi hadduunan odhan ee yidhaahdee geedaha keliya iga iibi mirihii waxaa yeelanaya kii awal ka shaqaystay oo diyaarsaday ayaa mirihii yeelanaya sanadkan wixii kasoo go-a hadhow kabacdi uu geedihii la wareegayaa kii kale saasuu ka hadlaya xadiidku ilaa inuu shardista mooye alxadiid athalith wasituun bacda almiatain can cabdillaahi ibni cumar radia allahu canhuma waxaa laga wariyey inuu yidhi cabdullahi ibni cumar ana rasuula allahi sala allah alay slam qaala waxau man baaca naklan man ruuxii baaca iibiya isagaa lahaa oo iibiyey iska iibiya naklan geetimireed qad ubbirat la talqiixiyoo la diyaariyey oo waxa weeye la rimiyey waa riminta wey markay waxa weye isku riminayaan oo isku bacrim isku talaalayaan qad ubbirat waxa weeye la talqiixiyoo la diyaariyey fa samaruhaa midhaha dul saaran oo waxa weeye ka soo baxa ama markaa waxa weeye kabacdiba ha soo bixin ama ay talqiixa midhaha ku soo baxa lilbaa'ici kii iibiyey geedaha awal ahaa ayay u harayaanoo iska leh ilaa an yashtarida almubtaacu ilaa inuu shardisto almubtaac kii iibsanayey waa almushtarigii weeye baa almubtaac laga wadaa kii iibsaday inuu shardisto oo yidhaahdo saasuu ku imaanayaa shardigu inuu yidhaahdo geedka iyo waxa saaranba iga iibi isagoo sidaa aad u diyaarisay saa iiga iibi oo qaymayso markaa ninkaani uu qaymaysto kharashkii meeshaan ka galay iyo wixii oo dhan isku isku qaymaysto oo waxa weeye uu ka iibiyo waxaa la mid ah hadda soomaalidu qaabka u isticmaalaan oo aada ugu soo dhow matalan beerahoo kale marka la falo oo laga shaqeeyo oo beertii waxa weeye ay soo baxayso oo la beeray oo sabuulkii una weli banaanka n waxa weeye ay beertii la sugayo inay soo baxdo beertii oo saa looga shaqeeyey hadduu qofkii iibinaayo beerta iyo waxaad ku diyaarisayba iga iibi inuu leeyahay iyo inuu yidhaahdo wixii kaaga soo baxa nasiibkaa laakiin anigu beertoo cidlaahan kaa iibsaday hadhow marka qofkii iska lahaabaa mirihiisii guranaya beertiioo khalliya ayaa qofkii usoo haraysa waxay kaloo aada ula isticmaalaan soomaalida oo kaloo isticmaalaan dhulka markay kala gadanayaan haddii dhulkii wax ka dhisan yihiin oo guryo yar yaroo aan loo baahnayn iyo wax ka dhisan yihiin in la yidhaahdo waxaan ka dhisan qaymo male waa la duminayaa iyo dhulka un baan kaa iibinaya iyo in la yidhaahdo dhulkana waa kaa iibinayaa qaymaysa wax ka dhisanna labadaba way sameeyaan soomaalida aad bay u sameeyaan oo waxa weeye aad iyo aad bay u badanta marka ma ahan timirta keliya waxaan ay kusoo aroortaye waa wax walba oo waxa weeye soo gel wax walbaa soo gelaya marka sidaasuu nabigu wuxuu leeyaha man baaca naklan qofkii iibiya geetimireed qad ubbirat la diyaariyey oo la rimiyey oo laga shaqeeyey fatamaruhaa midhaha ka soo baxaya timirta kasoo go-aysa lilbaa'ici kii horey u iibiyey baale oo horey ulahaa geedaha oo beerta lahaa ilaa an yashtarida almubtaacu inuu shardisto kan hadda doonaya inuu iibsado mooye kaa hore unbaa iskale walimuslim imaamu muslim waxa uu wariyey riwaayadan waxa uu yidhi walimuslim laakiin bukhaarina waa wariyey oo bukhaari laftigiisu waa warinaya oo saxiixeynka way ku taallaa bukhaari laftigiisu waa warinayaayo baabu lbayci ayuu waxa weeye baabka bayca ayuu waxa uu ku warinayaa isagoo maaragtay ikhtisaar oo waxa weye soo gaabinayo marka laftigiisu waa warinayaa walimuslim imaam muslim waxa uu yidhi oo ka mid ahaa man ibtaaca cabdan qofkii iibiya man ibtaaca cabdan famaaluhu lil liladii baacahu ilaa an yashtarida almubtaacu qofkii man ibtaaca kii iibsada cabdan addoon iibsada fa maaluhu maalkii addoonkaasi uu lahaa waxaa iskale liladii baacahu kii horay u iibiyo horay u lahaa ilaa an yashtarida inuu shardisto almubtaacu kii iibsaday mooye tanna waxa weeye waxay ka hadlaysaa addoonkii la kala iibinaayo addoonka marka la iibinaayo laba mid weeye inuu maal haysto uu ku shaqeeyo oo waxay samayn jireen addoonka maal baa loo dhiibi jiray ku shaqee baa la odhan jiray xoolaa loo dhiibayaa ama wuxuun baa loo dhiibayaa oo ku shaqaynaya marka qof baa hadhow waxa uu imaanaya wuxuu leeyahay addoonkan iyo maalka uu ku shaqaynayo oo ganacsiga uu ku jiro tijaaradiisa wixiisa o dhan iga iibi aniga waanu aan la wareega mathalan dukaan buu hayaa markaasu wuxuu leeyahay addoonkan iyo dukaankiisaba iga iibi dukaankan uu hayo iyo addoonka iyo waxoo dhan aniga aan la wareego oo iga iibi oo qaymayso ila addoonku waxba male isagu maalkan uu ku shaqaynayo sayidkiisii baale marka haddii aan shardigaasi imaan oo yidhaahdo addoonkan iga iibi oo addoonkii la kala iibsado he maalkii iyo dukaankii uu ku shaqaynayay qofkii horey ulahaabaa leh ee kan cusub ee hadda iibsaday ma qaadanayo saas weeye macnuhu marka man ibtaaca cabdan qofkii addoon iibsada fa maaluhu maalka uu ku shaqaynaayo waa maal isagu maal ma yeeshe maalka uu ku shaqaynaya laga wadaa liladii baacahu kii iibeey baa iska leh ilaa an yashtarida almubtaacu inuu shardisto kan waxa weeye iibsanaya oo yidhaahdo addoonkan iyo waxa uu ku shaqaynayaba iga iibi oo aan la wada wareego hadduu saa u shardisto almuslimuuna calaa shuruudihim wey oo waxa weye markaas dee qofkii xoolahan horey u lahaa waa qiimaysanayaa wixiisii oo waxa weye saasa ula wareegayaa qofkii dambe xadiidka marka labada xadiidba waxaynu ka faa'iideynaa qofkii geed timireed iibiya oo waxa weeye la diyaariyey oo laga shaqeeyey waxa weeye ama beerba waxay doontaa noqotee waxa iska leh waxa weeye kii hore un diyaarsaday baa midhaha kasoo go-aya iskale ilaa inuu shardista mooye halkaa marka xadiidka manduuqiisa weeye xadiidkaanu toos uga qaadanayna mafhuumu lmukhaalafa wax la yidhahdaa jirtaa oo waxaa laga qaadanaya mafhuumku waxa weeye geedo timireed oo aan laga shaqayn oo la diyaarin ama beer aan la falin oo iska bannaan qofkii iibiya oo waxa weye markaas beertii iibsada ninkaa dambe unbaa iskale marka beertaa iyo wixii gadaalkeeda ka yimaadaba laakiin haddii aan horey looga shaqayn wey haddii horey looga shaqeeyay laakiin xadiidkaa inoo caddeeyey waa saas wey sidoo kale addoonkuna waa la mid oo waxa weeye addoon qofkii iibsada oo waxa weeye maaragtay shardista isaga iyo maalkiisaba inuu iga iibisid waxa weeye way bannaan tahay ama haddii uu waxa weeye uuna shardisan dee maalka waxaa iskale qofkii horey ulahaa waxaanu kaloo ka qaadanaynaa beertii iyadoo la bacrimiyoo la diyaariyey in la iibin karo oo aynan taasi macnaheeda soo gelaynin taxriimkii mirihii la xarimay iyagoo geedka saaran sababto waxay u kala duwan yihiin miraha waxaa la xarimay ninkaani geed timireedka iibin maayo ee waxa uu iibinayo waxa weeye waa mirihii buu nina iibinayaa tii horeo laynoo diiday waxay ahayd geedkii oo mirihii dul saaran yihiin in la yidhaahdo miraha geedkaa saaran iga iibi taasaa la diiday laakiin lama diidin geedka iyo mirihiisaba in la isku iibiyo oo waxa weye beertoo dhan la gado waa la ogolayaa wax dhibaataa male baabka shanaad baabu nahyi nahyi lmushtari in laga nahiyey kii waxgatay can bayci dacaami qabla qabdihi nahyi baabkaani wuxuu ka hadlayaa dukaan baa timid bakhaar baa timid raashin baad gadatay raashinkaas markaad gadatay oo lacagtii bixisay adoon la wareegin oon raashinkii la wareegin oo gacantaada uuna mulkiyadaada soo gelin isla markii haddana ma gedi kadib horta waa inay wixii gacantaada kusoo wareegaan dad badan baa arkaysa hadda maanta arrintaas sameeya soomaalidu aad bay ugu khaldamaan waxaad arkaysaa dad kala gadanaya xoolo aan weli gacanta lagu dhigin badda iyadoo soo saaran baa toban qof sii kala gadanaysa war wixii gacantaada maba soo gelin mathalan nin baa wuxu soo raranayaa doon ama marka raashin baa soo saaran xamar oo kale aada uga dhici jiray iyadoo markabkii oon talyaaniga ka soo bixin oo waxa weeye ama baasta baastada iyo sonkorta iyo aada loogu kala gadan jiray markabkii oo badda soo saaran ama aan soo bixinba buu ninkaani imaanaya wuxuu leeyahay intaasoo tan baa iisoo saara markabkaa mid baa ka gadanaya taasoo kale waa okay qofka ugu horreeya wuu ka gatay ninkaan xoolihiisa ay usoo saaran yihiin intaasoo raashina macluum ah waynu arki doonaa iyada taa waa okay wuu ka gatay marka lacagtii buu siiyey anaa suganaya kii marka sugi mayay inta raashinka u yimaado gacantiisa soo gelaye isagoo weli markabkii soo socdaba haddana sii gadayaa faa'ido saaranaya kii ka dambeeyana sidoo kale usii gadaya hadhowbaa markaa waxaa dhici karta haddii markabkaasi badu la degto labaatan qof inay waxa weye halkaas hadhow iswada qabsadaan oo dhibaata ka dhacdo oo mashaakil ka yimaado ile baddaa la degi kardha wax walbaa dhici kara marka waxaa la rabaa raashin markaad gadanaysid alaabtiisoo kuuma soo socoto markaad gacanta ku dhigtid oo waxa weeye aad alaabtii markaad kala wareegtid qofkaa ka gaday markaa ka gado oo waxa weeye sii gad haddaa rabtid taasaa la diiday marka qabla qabdihi ayaa la diiday inta aadan gacanta ku dhigin inaad sii iibisid xadiidka araabic wasituun bacda almiyatain laba boqol iyo lixdan iyo afar waxaa laga wariyey wa canhu ay cabdillaahi bni cumar cabdillahi bni cumar waxaa laga wariyey qaal inuu yihi radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay qaala waxa uu yidhi man ibtaaca dacaaman qofkii iibsada cunto wax walbana waa la mid man ibtaaca kii iibsada oo gata weeye waa man ishtaraa oo kale weye waa kii gata wey ee maaha kii iibinayey man ibtaaca dacaaman qofkii cunto iibsada falaa yabichu yuunan sii iibinin xataa yastawfiihi xataa yastawfiyahu ilaa uu bee gacanta ku dhigo oo waxa weeye istawfiga iyo qabdigu waa isla mid ilaa uu isagu la soo wareego oo uu gacanta ku dhigo yuuna sii iibinin ha waayo haddii aad adigii sii iibisay waxaa dhici kartaa in aadan hadhow labadiiniyo midna aynan gacantooda waxba soo gelin marka yuunan iibinin xataa yastawfiyahu ilaa uu dhammaystirto gacantiisa ku dhigo oo isagu la soo wareego qofkii kala ka kala soo wareego wa fii lafdin lafdi kale waxau ahaa xataa yaqbidahu ilaa uu gacanta ku dhigo wa can cabdillahi ibni cabbaas milahu xadiidkaanoo kale cabdullahi ibni cabbaasna laga wariyey taas marka waadix weeye xadiidka marka waxaynu ka faa'idaysanaynaa annahyu can bayci طacaami qabla qabdihi ilaa gacanta lagu dhigo inaan cuntadii la sii gadaynin oo la sii gudbinaynin lafdigaa kalena oo ah xataa yastawfiyahu waxa uu kutusayaa biannahu khaasun bima yaxtaaju waxa weeye ha wixii u baahan in gacanta lagu dhigo oo lala beego iyo waxa oo waxa weye u dhammaystirto ayaa waxa weye taasi kutusaysaa laakiin khilaaf baa ku jira culamada culamada waxay leeyiin wax walba waa inaad gacanta ku dhigtaa jawaazu baycihi bacda alqabdi markaad la wareegtid inaad iibin kadid masalan baabuur raashinkii saaran yaha ad iibsatay waa lagu tiriyo waxa lagu wakaa boqolkii intaal baa saaran baabuurkii markaad gacanta ku dhigtay raashinkii baa haddana sii gadaysaa marka taasoo kale waa okay laakiin iyadoon weli gacantaada lagu soo soo gelin ha iibinin marka jawaazu baycihi bacda alqabdi baa laga qaadanaya waayo nahyigu wuxuu ku soo arooray inta aadan gacanta ku dhigin ha iibinin baa lagu yidhi oo waxa weye horta marka hore adigii gacanta ku dhig wamaa maa cada albeyc wixii beyca ka soo haray ama maa cada albeyca wamaa yajri majraahu wixii cuntadaa iyo waxaa ka soo haray wixii kale oo waxa weeye lagu la isticmaalka cuna xiraan fa yajuusu tasarufu fiiha waxyaalaha kale masala waxyaalo badan oo waxaa jira aan siyaalo kale loo kala gato laakiin waxyaalahan dacaamka iyo beyca iyo waxaa inuu qofkii gacanta ku dhigo ayaa la rabaa marka culimada khilaaf baa masaladan ku jira oo aada iyo aad baa khilaaf ugu jira laakiin xadiidka daahirkiisa naskiisa waxau keenayaa inaan beycii waxa weeye in la helo in gacanta lagu dhigo marka shaaficiyada iyo xanafiyada waxay ku tageen ila almanci in la mancinaayo waxa weeye min min min beycin ayi shayin min beyci ayi shayin qabla qabdi shaaficiyada iyo waxay ku tageen wax walba oo iib galo inaad gacanta ku dhigtid maahee ma iibin ka dhig horta waa inay gacantaada soo gasha gacantaada inay soo gasho ayaa waxa weeye ay ku tageen marka khilaafna waa ku jiraa oo khilaaf fara badan ayaa culummada xaggeeda aad iyo aad u galay laakin calaa kulli xaal khilaafkaasi waxa uma kordhinaya muhiimaddu waxa weeye wa wixii beeca dacaam keliya maaha ee waa beec oo dhan wax walba inay gacantaada soo galaan ayaa la rabaa leanna markii gacantaada wax soo galaan baad wixii iibin karta laakiin waxaan gacantaadaba ku jirin oo aadan haynin waxa weeye arrin aad iyo aad u khatara weeye inaad dadkii ka sii gedid oo hadhow dhibaato halkaa ka dhacdo waay baabka lixaad waxa uu ka hadlayaa can bayci alkhabaa'if waxyaalaha khabiidka khabaaith waa jamcu khabiith wey khabiithna waxaa la yidhaahdaa wax walba oo xun ilaahay waatuu nabiga calayhi salaatusalaam markuu sifadiisa inoo sheegayey wa yuxillu lahum alطayibaat wa yuxarimu calayhim alkhabaa'ith wax walba oo khabiifa diinta islaamku waa xarimtay in la cuno in laga ganacsado in laga shaqaysto kulli waa la xarimay marka maadaam halkaan baabka khabaaif waxa uu yihi waxyaalo badan buu isku keenayaa xadiidkaani oo wada khabiifa oo waxa weeye aan la ogolayn in laga shaqaysto alxadiid alkhamis wasituun bacd almiatain wacan jaabir ibni cabdillaahi radia allahu canhuma jaabir ibni cabdillahi waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi anahu samica rasuula allahi sala allahu alay wasalam yaquul rasuulka ilaah maqlay odhanaya wa huwa bimaka nebiguna maka uu joogo caama alfatxi waa markuu maka furtay ina allaha alle wa rasuulahu iyo rasuulkiisu xarama waxay xarimeen beyca alkhamri khamrigii in laga ganacsado cabiduna waa la mid ka shaqayntu waa la mid kulli wax o dhan waa la xarimay beyca alkhamri khamrigi in laga ganacsado waalmeyta meydkii in laga ganacsado in la cunana waa la mid walkhanziir walkhinziir khinziirkiina waa la mid doofaarkii iyo in la cuno iyo in laga ganacsado waalasnaam sanamyadiina waa la mid in laga ganacsado iyo in guriga la dhigto iyo in la gato kulli waa xarimeen faqiila waxaa lagu yidhi su-aashaan aan weydiye yaa rasuul allah rasuulka ilaahi ara'ayta ka waran shuxuuma almeyta khamrigii garanay khansiirkiina garanay sanamyadiina garanaye baruurta waxa weeye meytada baktiga xaydhiisa iyo baruurtiisa ka waran fa innahu yudlaa waxaa lagu waxaa la marmariyaa oo lagu subkaa biha sufun doonyaha doonyaha ayay waxay samayn jireen neefka ka baktiya xaydhiisa iyo baruurtiisa iyo inta shiilaan ayay xaydhaa markaa waxay marmarin jireen alwaaxa doonta oo biyuhu ka celinaya hadhow badda ma mirirayo soomaaliduna aad bay u sameeyaano way way meelaha doonyaha iyo lagu sameeyo waa la mariyaa marka waa lagu dhoobeeyaayo waxa weeye xaydhaasaa la marmariyaa waxay ka ilaalinaysaa mirirka iyo ruujimada ayay ka ilaalinaysaa oo doontii ayay hagaajinaysaa wayudhanu waxaa lagu dhayaa bihaa sidoo kale aljuluud haraggana waa la marmariyaa oo waa lagu subkaa oo waxa weeye haragga markii la jeldiyo iyo waxyaalaha haragga ah oo la isticmaalo ayaa inta la marmariyo hadhow markaa waa sii jilcayaayo waa wanaagsanaanaya sidoo kale waa faa'iidada saddexaad laba faa'idaa laynoo sheegoo lagu qabo wayastasbixu biha annaasu dadkuna waxay ka dhigtaan faynuuso waxa weeye misbaax bay ka dhigan jireenoo tay fariisiyaan iyo waxay ka dhigan jireen markaas ama faynuusta ku daaran jireen oo waxa weeye gaas bay ka dhigan jireen ay faynuusaha ku shitaan fa qaala nebigu wuxuu yidhi markaa laa maya ma banaana huwa xaraamun xaaraam weeye waxaasoo dhan ma banaana mar haddii shayga la xarimay waxa weeye baruurtiisi iyo wixiisii kulliga isku mid ma banaana uma qaala waxa uu yihi rasuulu llahi sal slam cinda dalika markaasu waxa uu yidhi qaatala allahu lyahuud ilaahay yahuud ha naclado qaatala iyo nacladu waa isku mid weeye qaatala allahu ilaahay ha dagaalo oo waxa weeye ha naclado naxariistiisa ha ka dheereeyo alyahuud yahuud sababtu maxay tahay ina allaha lamaa xarama allah subxaana wa tacaala lamaa xarama markuu ka xarimay shuxuumahaa ay baruurta markuu ka xarimay aayadda qur-aankaabuu ishaarayaa ilaahay uu yidhi wa cala aladiina haaduu xaramnaa calayhim ha ayibaatin uxillat may aayaddaas aayad kale ahayd waxay ahayd aayaddii kaloo ahayd maaragtay xaramnaa calayhim shuxuumahumaa ilaa maa xamalat duhuurahumaa aw alxawaaya ow makhtalada bicadl macnaha waxaa laga xarimay ariga iyo lo-da ayaa waxaa laga xarimay baruurtooda iyo xaydhood ayaa laga xarimay oo la yidhi shuxuumkeeda ha u dhowaanina waa baruurtaa iyo xaydhaa iyo waxa laga googooyo la shiilo ayaa laga xarimay hilibka kale cuna laakiin ha u dhowaanina la yidhi baruurta iyo xaydha waaya jamaluuhu way shiileen uma baacuuhu way iibiyeen iyagii ma cunin intay xaydhii shiileen iyo baruurtii ayay markaa subagii iibiyeen fa akaluu thamanahu lacagtii bay cuneen marka macnaha baktiga ma cuneen fuudkiisaan cabaawey meeshay saalbu kaga maamaha waxa weeye wixii laga xarimay bay inta shiileen oo ka shaqeeyeen ayay dadkii ka iibiyeen kale markay iibiyeen ayay markaas lacagtii ka soo baxday cuneen marka waa dadka hadda waxaa la mid ah muslimiinta hadda khamriga gado oo kale khamriga macad buu kuleeyahay anigu waa gadayaa gaalkaan ka gadaya ha waa la mid khamri waa lagaa xarimay oo riwaayado kale xadiidka waxay ahayd ina allaha idaa xarama shay-an ilaahay hadduu xarimo xarama baycahu in laga ganacsadana ilaahay waa xarima marka wuxuu yihi shiiku jamaluuhu macnaheedu waxa weye adaabuuhu ee way shiileen wa intay dhalaaliyeen oo shiileen oo ka shaqeeyeen bay markaa waxa ay gadeen subagii iyo xaydhii kabacdina waxa ay cuneen lacagtii marka maxay ku kala duwan tahay inaad lacagti cuntid iyo inaad cuntid waxa weeye xaydha laftigeedii waa isku mid wey waa waxay ku kala duwan yihiin meesha ma taallo halkaa marka waxay nooga caddaatay wax walba oo khabiisa waxaan waa khabaa'is wey waa waxyaalo khabiisa wey marka waad ogtihiin doofaarki waa khabiis khamrigii waa khabiis waxa weeye baktigii waa khabiis kulli waa la xarimay waxaynu marka ka qaadanaynaa xadiidka awalan marka ugu horreysa waxaynu ka qaadanaynaa inay wax walba oo khabiisa xaaraam yihiin waxaynu kaloo ka qaadanaynaa khamrigu inuu xaaraam yahay beeciisa ka shaqayntiisa kulli nebigu waa xarimay oo naclad baa kusoo degta lama ogola qofku inuu ka shaqeeyo inuu gado inuu xataa waxaa la diiday beertaada haddii cinab kaaga soo baxo inaad ka iibisid qofaad og tahay inuu khamri ka dhigayo ayaa la diiday qofaad og tahay inuu khamri ka samaynayo inaad ka iibisid bal baa la diiday xataa xaggee marka joogtaa waxa weeye wax kale oo aad maaragtay in qof adigii aad toos uga shaqaysay xaggee joogtaa marka waa la wada diiday waxaas oo dhan laba waxaa kaloo la xarimay oo sababta laynooga xarimayna waxa weeye waa khabiis wey mafsado weyn baa ku jidha caqligay wax u dhimaysaa diintay wax u dhimaysaa qofkii oo dhan bay kharibaysa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa taxriimu lmeyta meydki inuu xaaraam yahay cunudiisa beeciisa xaydhii kulli inay xaaraam yihiin culammadu waxay ka soo reebeen qaar waxa weeye horta adilada waxay kasoo reebtay haragiisa haddii neefkii baktiyo wa oo haragga laga saaro oo la jeldiyo waxa weeye la megdiyo inta la megdiyo la diyaariyo laga shaqeeyo marka la megdiyo kabacdi xalaal buu noqonaya daahir buu noqonaya waa la isticmaali karaa laakin inta aan la megdin waa bakti qaarna culamadu waxay yidhahdeen timaha iyo maadaama haraggii la ogolaaday dhogortuna waa laga waa suuf iyo waa laga dhigan karaa ayay yidhaahdeen oo culamada qaar baa ogolaaday waxaanu kaloo ka qaadanaynaa taxriimu bayci khinziir inuu la iibin karin la cuni karin laga shaqayn karin kulli waa bakti iyo xaaraam wey oo waxa weeye lama ogola waxaanu kaloo ka qaadanaynaa taxriimu bayci asnaam sanamyada la qoro la sasawiro waxyaalahaas oo dhan inay xaaraam yihiin ayaynu ka qaadanaynaa oo waxa weeye ay xaaraam tahay waxaas oo dhan iyaga shirki liajli shirki baa iyaga loo xarimay liannahu sanamyadan iyo waxaan waxaa ka imaanaya shirki marka haddii guryaha la dhigto oo laga shaqaysto oo la qurqurxiyo waa waxaa shirki baa ka imaanaya waxaynu kaloo ka qaadanaynaa sharciga wax walba oo wanaaga waa inoo caddeeyey wax walba oo xunna waa inoo caddeeyey wixii xun banaanka in laga maro wixii wanaagsanna lala yimaado waxaynu kaloo ka qaadanaynaa xiyalku inuuna banaanayn oy xaaraam tahay taxriimu lxiyal xiyalka waxaa la yidhahdaa in wixii lagaa xarimay aada meelo kale uga soo warwareegtid oo aad dariiq kale sidaa hadda waxa weeye markii baruurtii laga xarimay ay inta shiileen ay cuneen ay iibiyeen lacagtii ay cuneen waxa weeye arrintaasna xaaraam weye oo lama ogola wax walba oo xiyal inaad istiraahid alla yidha xeeladayso xiyalku waa xeeladaysi wey inaad istiraahid alla yidha xeeladayso oo xagga inta ka wareegtid waxaan waxa weeye si kale u isticmaal ee toos ha u isticmaalin si aan lagu odhan xaaraan baad ku dhac wixii waa isla xaaraam iyo bakti mana banaana dariiq kastoo aad soo martidna xaaraan bay noqonaya marka xiyalkaana waxa weeye lama ogola baabka toddobaad oo beyca waxa weeye baabu assalam salamku waxa weeye waa horumarin weeye salafna waa la yidhaahdaa waa horumarin macnaheeduna waxa weeye oo salafka iyo salamka macnihiisu waxa weeye inaad raashinkaagii kuu yiilay ayaad waxaad iibi maya waxaad iibinaysaa qof baa waxa uu leeyahay raashin iga iibi boqol kiintaal lacagtood isii maanta ma haya hadda markaa raashinkii waa ii imaanaya boqol kiintaal lacagtooda isiisi sanadka dambaan kuu keenaya boqol kiintaal baan sanadka dambe kuu keenayaa bilhible waktigaa la qabanayaa selef baa la yidhahdaa marka lacagtiibuu sii qaadanaya marka waxay samayn jireen oo la nahiyey iyagu waxay samayn jireen si khaladay u isticmaali jireen waxay samayn jireen sida xadiidka inoogu cado aynu arki doono nin baa nin kula heshiinaya beertaydaa bannaan sanadkan wixii ka soo baxa ama sanadka dambe ama kan ka dambeeya saddex sana wixii ka soo baxa beertaydaa iga iibi oo lama yaqaan marka wax kasoo bixi doona cadadka kasoo bixi doona lama yaqaan inaynaba gebageedaba inta abaari ku dhacdo aynan waxba kasoo bixin baa dhici karta inay inta wax kasoo baxaan dabayla ku dhacaan iyo bahalo adhow ay baabacdaa dhici karta qofkii marka waa khasaaro dee nasiibkaadaa le ku nasiibsa wey beerta sanadka wixii kasoo baxay iga iibi lama garanayo marka taa nebigu waa nahiyey lama ogola leanna waa qarar weeye jahaala ku jirta lama garanayo wax kasoo bixi doona laakiin qofkii in la yidhaahdo beertayda ii baxaysa raashinka kasoo go-aya ayaa waxaan kaa siinayaa boqol kiish oo waxa weeye go-anoo la yaqaan boqol kiintaal intaa wasmigoodii la garanayo waktigaasaan ku siinayaa bilheble xilligaasaan ku siinaya ee lacagtoodii isiisii kiintaalooba intaa iga sii lacagta isiisii taasoo kale waxa weeye way bannaan tahay oo waxa weye xadiidka ayaynu ka arki doonaa marka salafka iyo iyo salamka waa isku mid taasaa la yidhahda haddii lamana kala marka lamana kala badin karo oo waxa weye waa inay noqotaa biwasnin macluum wa kaylin macluum kayl la garanayo wasn la garanayo waa inay noqotaa taas ayaa la ogolaaday ama inuu qofkii waxa weye wuxuu raba isaga iibiyo waa la diiday alxadiid aلthaadis waxa weeye wasituun bacda almi'atayn xadiidka laba boqol iyo ha laba boqol iyo lixdan iyo shan ayaa arrintan ka hadlay horta intayna xadiidka u gudbin culammadu waxay u deliishadeen arrintan sanadka horumarinta waxay u deliishadeen aayadda qur-aanka oo ilaahay uu yihi ya ayuha aladiina aamanuu ida tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musaman faktubuuhu aayaddaasi waxay yidhahdeen cabdullahi ibn cabas wuxuu ku fasiray waa sanadka iyo salamka wey waa taa wey oo cabdullahi ibn cabaas waa oran jiray aayaddaasaa daliil u ah amaa sunnaha xadiidka soo socdaa caddaynaya culamado dhanna waa ogol yihiin alxadiid asadis wasituun bacda almiatain can cabdillahi bni cabaas radia allahu canhuma qaala waxa u yihi qadima annabiyu sala allahu alayh wasalam nebigaa soo galay almadiina madiine ayuu yimid nebiga calayhi salaatu wassalaam oo markuu hijrada ku yimid wahum reer madiinana yuslifuuna ay hormariyaan oo beeca fi thimaari miraha ayay sii iibiyaanoo sii hormariyaan alsanata sanad wasanatayni wathalaata hal sano laba sano saddex sano beertayda laba sano wixii ka soo bixi lahaa iga sii iibi buu leeyay oo yaa og wax ka soo baxaya inay abaari ku dhacaysa yaa og waa bayco aan la garanayn oo jahaala-a marka fa qaala nebigu wuxuu yidhi marka man aslafa ruuxii wax hormariya fii shayin wuxuu doono ha noqdee wax hormariya falyuslif ha hormariyo oo ha sii siiyo qofka fii kaylin macluum kayl la garanaayo oo wax kaylkoodii la garanayo boqol koombo laba boqoloo koombo kaylku waa wixii la beegee amase wawasnin macluum ama kiilooyin la garanaayo boqol kiilo laba boqol oo kiilo waa shardi marka ilaa ajalin macluum xilli la garanayo labadaa shardi baa marka la rabaa waa inaad tidhaahdo qofkii anigu boqol kiish oo beriisa iga iibi oo lacagtoodii isiisii kiish walbana qiimaha iga siiso waxaana kuu keenayaa boqolkaa kiish sanadka bilhebla taarikhiblaan kuu keenay wakti macluuma in la qabto iyo kayl macluuma oo la garan karo ama boqol koombo ama boqol kiilo ama boqol saac wax la garanayo intay doonta ha noqotee taas ayuu nebigu yidhi marka alayhi salatu slam u fiirdi marka xadiidka nebigu wuxuu leeya alayhi salatu wuxuu yidhi cabdullahi ibni cabaas waxay samayn jireen wahum yuslifuuna iyagoo hormariya waa salamki salafku waa islamide iyagoo sii hormariyoo sii kala iibsada waxa weeye fi thamaari miraha beertaada miraha ka soo baxa ayaan kaasii iibsanayaa fi sana sanad ama laba sano ama saddex sano lama oga marka saddexdaas sano hadday maanta sanadkaasi kaa khasaaro qofkaa lacagtiisii khasaarowa markaasuu nabigu diido wuxuu yidhi maya saa ha samaynina waxaad samaysaan man aslafa qofkii wax hormariya fii shayin wuxuun hormariya man aslafa fii shayin qofkii wax hormariya falyuslif ha hormariyo fii kaylin macluum ninkaan beertiisii soo beeran maayo waxaad leedahay waxaan kaa iib waxaad ku hormarinayaa boqol kintaal oo waxa weeye kaylkoodii la yaqaan ayaan waxa weeye kaa rabaa lacagtiina wata maalin heblana ii keen wa wasnin macluum iyo wasnigoodii oo la garanayo iyo markaa ilaa ajalin macluum xilli la garanayo oo waxa weeye la qararay oo waxa weeye aan khalad ku jirin intaa haddii la hela markaa way bannaan tahay marka marka waxaanu ka qaadanaynaa xadiidka haddii salafkii sidaas lagu sameeyo oo waxa weeye qofkii oo waxa weeye qofkii u hormariyo lacagtii laakiin la garanayo inta uu u keenayo cadadku intuu la eg yahay iyo xilligu u keenaayo waa la ogolaya marka wa marka shardigaasaa loo shardinayaa labadaas shardi inay tahay kaylkoodii in la yaqaana iyo wasnigoodii oo waxa weeye cadadka ma boqol kiishba ma laba boqol oo kiishba wax la garanayo inay tahay iyo ilaa ajalin macluum labadaas shardi haddii la waayo xaaraan bay noqonaysa oo wixii beertaada kaaga soo baxaa dee adiga ilaa ku nasiibsoo wixii beertaada kaaga soo baxa cidina ma ogaa inaad marka tiraahid aniga beertayda waxaa ka soo baxaa ayaan kaasii iibinayaa wax shaqaynaaya maaha sababtu waxa weeye waxaa ku jira harar baa ku jira oo lama garanayo baabka sideedaad baabu shuruud fi lbayci beyca dhexdiisa in shuruud la dhigan karo oo waxa weeye shuruuddii qaarna waa la dhigan karaayo waynu soo marnay qaarna waa la diiday oo shuruuddaan soo socota oo kale asalkeeda waxaa la yidhahdaa almuslimuuna calaa shuruudihim muslimiintu wixii shardigo ay dhigtaan ayaa loo ogol yahay ilaa shardan xarama xalaalan wax xalaal ah shardiga xarimo lama ogola oo nebigaa wuxuu yidhi almuslimuuna cinda shuruudihim muslimiintu shuruuddooda bay ku sugan yihiinoo waa oofinayaan ilaa shardan axalla xaraaman shardigii wax xaaraam ah xalaaleeya ow xarama xalaalan ama wax xalaal ahaa xarima ama ow xarama xalaalan ama wax xalaal ahaa xarima masalan inuu qofkii yidhaahdo shardigaasaan dhigtay laakiin shardigii wuxuu xaaraamtinimaynayaa wax ilaahay iyo rasuulku xalaaleeyeen sida dad badan hadda ku dhacaan oo kale oo aan la ogolayn gabar baa waxay shardisanaysaa haddaad i guursanaysid bishardi waxa weeye waxaad ku shardinayaa inaadan dib dambe naagila guursan saasuu leeyahay haye hada shardi batil liannahu xarama xalaalan wax xalaal ahaabuu xarimay amase mid baa waxay odhanaysaa siday noo imaan doontaa waxa waxay odhanaysaa daarti in ay guursatid naagtaada soo fur hada batil liannahu shardi weeye waxa uu xaaraantinimaynayaa waxa weeye wax xalaal ahaa ayuu xarimaya calaa kulli xaal lama ogola shardi kasta oo diinta islaamka ka hor imaanaya fi lbayc wa fi gayrihi xaaraan ba ku yihi laakiin shuruudda la ogol yahay waynu arki doonaa oo waxa weeye waynu imaan waa shuruudda hadda aynu soo marnay oo kale ilaa an yashtarida almubtaacu inuu shardista iyo mooye alxadiid asaabic wasittuun bacda almiatain can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tiri caaisha jaa-atnii waxaa ii timid bariira bariira gabar addoonay ahayd muqiif nin layihahdaa qabi jiray oo isna addoona reer baana lahaayoo addoon bay ahayd iyaduna bariira ii timid fa qaalat waxay tidhi kaatabtu ahlii waan iskitaabeeyey kitaabada waxaa la yidhahdaa in qofkii addoonka ahaa uu la heshiiyo sayidkiisii oo yidhaahdo waxaan kugula heshiinayaa eeqaymo iqaymayso lacag baan ku siinayaaye sidii awalba markii la iibin lahaa sow lacag ma noqdeen anaa lacagta ku imid anaa nafteyda iibsanaya kabacdina wuu xoroobaya marka gabadhan reerkii lahaabaa la heshiiyey oo waxay yidhaahdeen sagaal wiqiyadood oo halka wiqiyad waa afartan dirham sagaal wiqiyadood noo keen sanad walbana waxaad noo keentaa hal wiqiyo kabacdi baad xoroobaysaa ilaahay baana le hadday ida ka dalbaan fakaatibuuhum oo in la kitaabeeyo marka kitaabadu waa nooca kaatabtu ahlii ahalkaygi waan iskitaabeeyeyoo ahalkaygi baan heshiis la galay inaan isxoreeyo anigu calaa tisci awaaqin waxa weeye sagaal wiqiyadood ha fii kulli caamin uqiya sanad walbana inaan hal wiqiyad bixiyo faaciinini icaawi walaale oo waxa weye caaisha u timid way bariday walaale icaawi bay tiri marka arrintaas ay haysatee ee caawi sagaal waqiidood baa layga rabaa sanad walbana mid inaan bixiyo ayaa layga raba halkii waqiidna waa afartan dirham marka sagaal meelood min afartan dirhamaa laga rabaa dadka marka inay caawiyaan ilaahay baa yidhi wa aatuuhum min maali illahi aladi aataakum marka in la caawiyo dadka muslimiinta caawiyaan ayaa markaa laga rabaa dadkii muslimiinta faaciliini dadkay ku wareegeysay marka faqultu waxaan ku idhi bay tiri caaisha xal bay keentay caaisha sagaal sano wax dheer wa anaaba arrintaan idan kaa xalinaya waxay tihi caaisha waxaan ku idhi faqultu waxaan ku idhi in axabba ahluki haddii ahalkaagu ay ogolaadaan oo jeclaadaan an acuddahaa lahum inaan hadda u tiriyo oo sagaalkii waqiiloodba hadda aan siiyo wayakunu a wayakuna ay ii ahaato walaa-uki walahaagana lii anigu aan yeesho oo anigu aan ku xoreeyo faqul facaltu waan samaynayaa saa liannahu walaa jira waxa la yidhaahda oo walaha waxaa la yidhaha waa xiriirka hadhow qofkaan la xoreeyey iyo qofkii xoreeye ka dhexeeyo oo waa la isdhaxlaa waa isku hiiliyaan waa qaraabo wey qaraabanimaa ka dhexaynaysa haddii marka sagaalka waqiyadood intay dhammayso ay isxorayn lahayd walaha reerkaasaa yeelan lahaa haddaan u tirinayaayo sagaalkii waqiyadoodba intaan hadda siiyo ayaan ku xoraynayaa walahaagana anaa yeelanayo facaltu saa waan samaynayaa haddaa rabtid hayabay tiri reerkii aan u tegayaa waa soo weydiinaya fadahabat bariira bariira waa baxday ilaa ahliha ahalkeedii bay u tagtay fa qaalat lahum arrintii bay u sheegtay way u caddaysay fa abow waa diideen canhaa waa ku diideen fa abow calayha waa ku diideen waxay idhahdeen maya annagaa walahaaga yeelanayno shardigaa wey marka shardiga baatilkaa war qofkii waa la idinka iibinayaa waana la xoraynayaa see welihiisa u yeelanaysaan taa wey fa abow calayha waa diideen fa jaa-at way timid min cindihim xaggoodiibay ka timid oo caaishay u timid wa rasuulu llahi sala allahu alay slm rasuulki ilaahayna uu joogo oo caaisho la joogo wa rasuulu llahi sal l sl rasuulka ilaahay jaalisun uu fadhiyo caaisha la fadhiyo gurigeedii fa qaalat waxay tidhi innii caradtu daalika in calayhim innii anigu caradtu waan u bandhigay amarkii aad daalika arrintii aad ifartay oo ahayd inaad adigu hadda lacagta siiso waa u bandhigay calayhim dushooda fa abow waa diideen ilaa an yakuuna lahum ulwalaa inay walaha yeeshaan mooye wax kale waa diideen waa maya annagaa walahaaga yeelanayn fa samica anabiyu sala la ala slam nabigaa maqlay arrintaan ay labada gabdhood isweydiinayaan baa nabigii maqlay fa wuxuu yidhi maxay tahay fa akhbarat marka caaisha caaisha u sheegtay annabiya sala la slam nabiga u sheegtay fa qaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam khudiihaa qaado washtaridii lahum ulwalaa una shardi walaha walaha haba yeesheena ka iibiyo waxa weeye walaha ka iibi fa inama alwalaau liman actaq walaha waxaa iskale qofkii xoreeya ile qofkaan wii xor ma aha marka wuxuu yidhi nabigu qaado gabadhaanoo ka iibso sagaalkii uqiirood si markaad siisidna xor baa tahay dheh oo xore caaisha sidii ba yeeshay welihii lacagtii bay u tirisay waxay tiri welihiinana idinku yeesha haddaad rabtaan qoftaana sii daaya xor bay noqotay gabadhi waxay tiri caaisha fa facaltu waan sameeyey sidii nebigu i amray baan sameeyey fa facalat caaisha radia allahu canha uma qaama uma qaama rasuulu llahi sal sl rasuulku ilaahi waa istaagay fi nnaasi dadkii buu dhex istaagay isagoo khudbaynaya faxamida allaha ilaahay buu ammaanay wa atnaa calayhi ilahay buuna ammaanay uma qaala waxau yidhi amaa bacd intaa ka bacdi miya famaa baalu rijaalin maxay tahay rag arrintood nebigu hebelow maxaa saa u samaysay ma oran jirin dadka ee wuxuu ohan jiray famaa baalu qowmin iyo maxay tahay dadka saa samaynaya xaalkoodu marka famaa baalu rijaalin rag arrintoodu maxay tahay yashtarituuna shardisanaya shuruudan shuruud laysat fii kitaab illah kitaabka ilaahay aan ku sugnay in diinta ilaahay ka mid ahayn weeye maa kaana min shardin shardi walba laysa fii kitaabi illaahi aan kitaabka ilaahay ku sugnayn maa kaana min shardin ay wax walba oo shardiga oo laysa fii kitaabi illaahi kitaabka ilahay aan ku sugnayn noocuu doona ha noqdee fa huwa baatilun waa baatil wey wa in kaana mi'ata shardin boqol shardi baa ha noqda hadduu rabo waa mubaalaqa ee laba boqol hadduu noqdo xataa waa baatil qadaa'u ullahi axaq qadaha ilaahay baa xoog badan wa shardu ullahi awthaq shardiga ilaahay baana adag awthaq oo wax aad loo adkeeyey shardiga ilaahay baa adag wa inama alwalaa'u liman actaq walahana waxaa iska leh ciddii wax horaysay ha halkan markaa xadiidkan wuxuu waadix ka dhigay qisada horta duubduubkeeda gabadhaasi waxay ahayd gabar addoona oo reer leeyihiin addoonnibay ku jirtay iyadaa iskitaabaysay marka oo doontay inay nafteeda xorayso markay ku talagashay nafteeda inay xorayso leannahu aayaddan qur-aankaagaa soo egto fakaatibuuhum ayaa yidhi ilaahay in calimtum fiihim khayra haddii mar ay ka dalbata bay yidhaahdeen culummadu inay iskitaabaysana waa waajib in laga aqbalo oo lagama diidi karo sayidkiisu ma diidi karo markay marka iskitaabaysay ayay dadka markaa caawino weydiisanaysay caa-isha ayaa waxay damacday inay gabadhan xorayso oo waxa weeye iyadoo dhanba ay xor ka dhigto waxaana ay bixiso reerkii baa diiday oo shuruudan aan meesha ku jirin ayay dalbadeen nebiguna saasuu markaas u idmay inay ka yeesho warkooda waxba kama jiraane kabacdina markaas ay xorayso gabadhan waxaynu ka faa'ideynaa marka xadiidka sidii bay caaishana yeeshay waxaynu marka ka faa'ideynaa shardi walba oo oo awalan mashruuciyat lmukaataba inay bannaan tahay aayadda qur-aankana waa caddaysay fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra wa aatuuhum min maali illahi aladi aataakum laba waxaynu ka faa'ideynaa in la caawinayo qofkan kitaabada ku jira waxaynu kaloo ka faa'ideynaa jawaazu bayci lmakaatib kan la iskitaabay laftigiisa in la iibsan karo laakiin bishardi qofkan iibsanaya waa inuu u iibsanayo inuu xoreeyo laakiin inuu isagu haddana addoon ka dhigto lama ogola waxaynu kaloo ka faa'ideynaa shardi walba oo kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebiga khilaafsan inuu baatil yahay noocuu doona ha ku soo arooro ama nikaax ha noqdo ama beec ha noqdo ama mucaamalaad kale ha noqdo inuu baatil yahay ayaynu ka faa'ideynaa waxaynu kaloo ka faa'ideynaa haddii shardigaa xataa la shardisto oo labadii qof ku heshiiyaan kabacdina la ogaado inuu diinta khilaafsan yahay shardigaasi waa baatil waxbana kama jiraana waa la tuuraya leanna sababtu waxa weeye wuxuu khilaafsan yahay shareecada islaamka waxaynu kaloo ka faa'ideynaa shuruuda mubaaxa ah waa shuruudda aan diinta islaamka ka hor imaan hadday diinta islaamka ka hor timaado shuruudaasi waa baatil oo waxa weeye waa la daadinaya waxaynu kaloo ka faa'ideynaa qofkii isagoo shardigiisii shardisay oo la og yahay inuu shardigaani baatil yahay ayaa loo shardinayaa hadhowna waxaa la leeyahay waxba kuuma yaaliin leannahu shardigaani waxa uu ka hor yimid diinta islaamka oo waxa weeye ma waafaqsana الحديث الثامن والستون بعد المئتين عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال وحوي أنه كان شرد عن نوفر إلى شروط مواحة أبو شرد يعني كم دي هاي ووحوي لأقول هاي marka shuruudii baadilkaa markuu inoo sheegay ayuu haddana wuxuu kuu sheegayaa shuruud la ogol yaho mubaaxa ayuu kuu sheegaya jaabir ibn cabdillaahi radi allahu canhuma anahu kaana waxa uu ahaa yasiiru waxa uu la socday yasiiru ha yasiiru calaa jamalin lahu waxa uu safar ku ahaa oo saaraabaa laga wadaa oo rakuub uu ahaa jamal awr rati weeye lahu uu lahaa safar baa laga yimid oo waxa weye jihaad baa laga soo noqday nabiga calayhi salatu salaam buu la socday marka waxaa dhacday inuu markaas rati buu saaraa nebiga oo ciidankii ka dambeeya waxa uu soo gaaray markaa ninka la yidhaahdo jaabir oo saaran ratigiisii qad acyaa ratiguna uu daalay acyaa waa daalay wey ciyii bay ka timi wuu daalay fa araada waxa uu doonay jaabir markuu ratigii dhaqaaq waayey an yusayibahu inuu iska sii daayo sayibka waxa weeye neefka banaanka iska daaqo oon waxba la isticmaalinoo waxa weeye faraha laga qaado oo laga quusto oo la iska sii daayo qaala waxa uu yidhi falaxiqanii nabiyu sala allahu alay wasalam falaxiqanii ya nabiyu sal sl nabigaa isoo haleelay oo isoo gaaray fadacaa lii waa iigu duceeyey wa darabahu ul buuna ku dhuftay nebigu fa saara waa socday ratigii sayran socod buu socday lam yasir uuna weligii socon mithlahu qad weligii socod uuna socon buu socday ilaa riwaayadaha qariiradeen nebigaan ka baqayba inuu jiiro oo waxa weeye neefkii uu nebigu hashiisba xataa ka dheereeyey oo waxa weeye mar walba waan celinay aad buu u socday barakadii nebigaa ku dhacday uma qaala waxa uu yihi nabiga calayhi salatu salaam bicniihi iga iibi biuqiya hal wiqiyaad iga siiso ay afartan dirham qultu waxaan idhi laa may rasuulka may markaa iibinayo tani marka ma aha inuu amarka nebiga diiday ee halkaan beec waxbaa la kala gadanaya waa mucaamalaad caadiga oo nebigu markuu qof wax ka gadanayo waa la gorgortamaya ee ma aha amarkii nebiga in la khilaafay taasi ma aha laa buu may rasuulku ilah ma iibinayo uma qaala waxau yihi bicnihi iga iibi markuu ku celceliyey bu buu yihi fabictuu biuqiya waa ka iibiyey markaa nebiga wastathnaytu waxaan soo reebtay waan shardistay weeye istinaa baa la yidhahdaa xumlaanuhu inaan sii saarnaado ilaa ahli intaan ahalkeyga ka gaaray intaan gurigeygii ka tegayo inaan ku dhul gaaro oo aan anigu hadda sii saaraado hadhow markaan gurigeygii tagoon alaabtayda kala dego dan kuu keenaya isagoo caddaysina haye waaye saasaa lagu heshiiye falamaa balaqtu markii aan gaaray oo waxa weya aan gurigeygii tegey ayaan ayuu intuu gurigiisii tego alaabtii kala degay ayuu isagoo caddaysina uu yidhi ataytu waan u keenay nebigaan u keenay biljamali awrkii fa naqadanii famanahu lacagtiibu ii tiri afartankii diraan buu isiiyey uma rajactu waan noqday inta ratigii meeshii uga tegey markaan noqday buu yidhi fa arsala fii athari dad buu iga soo dabadiray u yeera buu yidhi u yeera soo celiya jaabir marka nebigu beec ma doonayne wuxuu doonaya lacag inuu siiyo oo uu dariiqo kale ku siiyo on sadaqa iyousan u arage uu waxa weeye ku caawiyo markuu arkay xoogaa dhibaatada haysa ayuu arrintaa jeclaystay nebigu fa qaala waxa uu yidhi markaa fa arsalanii fii athari fa arsala fii athari dad buu iga soo dabadiray markii aan imid buu fa qaala wuxuu igu yidhi nebigu ataraani ma waxaad i aragtaa maakastuka inaan kugula gorgortanayey magsiga waa gorgortanka liaakhuda jamalaka inaan ratigaaga qaato khud jamalaka ratigaaga qaado wa daraahimaka iyo lacagtaadaba fa huwa laka adiga ayaa iskale marka nebigu beec kama doonayne wuxuu doonayey inuu caawiyo jaabir ee waxa weeye kama ahayn beec inuu jaabir caawiyo ayuunbuu rabay halkaa marka xadiidkan waxaan ka qaadanaynaa kow waxaa baabka loo keenay shardiga uu shardistay jaabir inuu ratigan sii saaraado ilaa iyo gurigiisuu ka gaaraayo marka waa la shardisan karaayo hadda baabuur haddaad qof ka gedid waad waad oran kartaa baabuurkan ilaa intaan reerkayga ku tegayo ama laba beri saddex beraan soo haysanayaa maalin heblaan kuu keenaya ha na baabuur kalaan gadan waad oran kartaa oo waxa weeye waa la shardisan karaa oo waa wax banaan wey haddii lagu heshiiyo haddii la isku itifaaqo waa lagu kala gadan karaa leanna waa shardi mubaax oho wax xaaraam ahaana ma ma xalaalaynayo wax xalaal ahaana ma xarimayo oo qofkaani isagoo ratigii kaa gatay baabuurkii kaa gatay wuu ku ohan karaa orod hayso dhowr beri waa wax caadiya wey waa mubaax marka waxaynu kaloo ka qaadanaynaa nabiga calayhi salaatu wasalaam suu uga warqabay raciyadiisa leannahu nebiga dabeecadiisa waxay markuu ciidan la socdo gadaal buu soo socon jirayoo waxa weeye qeybta dambe ayuu ka soo socon jiray si uu u ogaado hadba kii waxa weeye dhibaataysan iyo qofkii waxa weeye maaragtay gadaal wax ka dhaceen iyo aad buu nebigu ula socon jiray calayhi salaatu wassalaam waxaynu kaloo ka qaadanaynaa xadiidka gorgortanka in la gorgortami karaa inay bannaan tahay oo waxa weeye qofkaa intaa iga sii kaa siin mayo wax iga dhin waa wax mubaaxa oo bannaan oo la isticmaali karo barakada nebiga iyo ducadii nebiga calayhi salaatu wassalaam sida ilaahay durba u ajiibay ayaanu ka qaadanaynaa waa mucjiza min mucjizaati nabiy sala allahu calayh waali wasalam ratigaas awalba laga quustay oo dhaqaaqi waayey oo iska orday oo si fiican u socday waa mucjiza waxa weeye aada iyo aad mucjiza u ah ayaynu marka ka qaadanaynaa xadiidka shuruudda ugu dambeeya waa alxadiidu ataasic wasittuun bacda almiatain laba boqol lixdan iyo sagaal can abi hurayrata radi allahu canhu qaala waxau yidhi nahaa rasuulu llahi sala allahu alay slm rasuulka ilaahi waxau nahyey an yabiica inuu u iibiyo xaadirun mid magaalada deganaa libaadin mid baadiye ka yimid inuu wax u iibiyo oo isagu dulaal u noqdo waa soo marnoo horaan usoo sharaxnay walaa tanaajashuu nj najskana waynu soo marnay oo najashka waa isfamisaada wey waa soo marnay wuxuu kaloo nahye nebigu walaa walaa yabiica arajulu calaa bayci akhiihi qofku wixi uu gatay inuu qof kale kasii dulgato iyadana waynu soo marnay oo lama ogola waxaa xadiidkan inagu cusub marka labadan masaloo soo socota laakiin intaa hore waynu soo marnay waxa u yihi walaa yakdub yuunan walaa yakhduba calaa khidbati akhiihi wuxuu kaloo nebigu nahiyey inuu qofku haddii uu gabar doono inuu nin kale ka ka daba doono oo nin baa dee weydiisanaya waxa weeye gabar buu reer weydiisanayaa in la siiyo iyadoo la yiri waayahaye weli la dhamaynin arrintii amase waxa weeye aan weliba maaragtay heshiiskii hawshii socoto inaad adiguna ka daba tegtid oo ka daba doontid adiga oo og wey haddaadan ogeyn arrintaa oo waxa weeye aadan war u haynin waa baab gaara laakiin adiga oo og inaad ka daba doontid lama ogola waa xaaraam wey waayo walaalkaaga muslimka ayaad dhib iyo shiddo u keentay marka walaa yakdub calaa khidbati akhiihi khidba markii khacda lahoos dhigo waa doonista wey khudba ma aha khudbadu waa istiftaaxa iyo waxa marka khidba waxa la waa doonista a gabadhiibuu doonay wey oo weydiistay in la siiyo wuxuu kaloo nebigu nahiyey waxa weeye walaa tas'al inay weydiisatuu nahiyey almar'atu qofkii dumarka ahaa dalaaqa ukhtihaa walaasheed in la furo litakfa'a si ay u soo foorariso oo iyadu ay u soo foorarsato maa fii inaa'ihaa waxa weelkeeda ku jira macnaha waxaa laga wadaa nin baa laba dhinacba way noqotaa oo xaaraamta way ku imaanaysa nin baa xaas lahaa waxa uu doonayaa inuu naag kala guursado markaase waxay leedahay ima guursanaysid ilaa aad naagtaada soo furtid marka litakfia inay soo foorarsato iyadu qaadato wixii iyada la siin jiray wey wixii iyada nafaqaaho la siin jiray taa inay tani la wareegto taasaa laga wadaa litakfia si ay usoo foorarto iyada u shubato maa fii inaa'ihaa taa weelkeeda wixii ku jiray oo ninku taa biilkii uu siinayey iyo dhaqaalihii inay tani la wareegtay rabta taasna waa la nahy dhinac kalena waa ku timaadaa in waxa weye ninkii naag buu lahaa xaas buu qabay mid kaluu guursaday tii horaa iswaalwaalaysa sida soomaalidu ay sameeyaan waxay leedahay ma joogayo mana guriguna ma degayo ilaa aad naagta cusub furtid waa khada labaduba marka ma banaana diiniyan labaduba xaaraam weeye ma banaana midna uma banaana middaan horena ma odhan kadho naagta dambe hala furo tan dambana ma odhan kadho naagtii hore hala furo labaduba waa dembi waaweyn oo min alkabaa'ira nebiguna waa nahye calayhi salaatu wassalaam qof walbana ilahay baa risaaqadiisa qoray maxaa marka qofna qof kale inuu isku mashquuliyo ma aha qof walba wixii ilaahay u qoray maalintii loo qoray ayuunbuu helayaa wey marka labadaasaa inagu cusub xadiidkan oo taxriima walaa yakdub yuunan dal doonin calaa khidbati akhiihi walaalkii gabarhuu doono yuu ka daba doonin walaa tas'al almar'a walaa tas'al almar'atu gabadhiina yaynan weydiisanin dalaaqa ukhtihaa walaasheed in la furo xataa haddii ayna weydiisanan laakiin ee ay samayso inay barobarayn iyo shiddo iyo mashaakil abuurto ilaa iyo waxa weeye taa laga furo ay joogsan weydo hadda waa dembiilo wey markaas dembi weyn bay ku dhacaysaa dalaaqa waktiha litakfi'a ma fi inaa'iha marka labadooda midna uma banaana gabadhay doonaysaa nin intuu shukaansado doonaysa inay guursato iyada oo ninkaasi reerkiisii qabo waa inay guursataa haddii kalena banaanka ka marta haddii kalena tan kalena waa sidoo kale marka labadoodaba waa xaaraan mana banaana waana shardi baatila leanna wuxuu xarimayaa wax xalaal ahaa wax awal xalaal ahaa buu xarimayaa marka wax banaan ma aha waa arrin aad iyo aad aan banaanayn oo min alkabaa'ira ilaahay naga badbaadiyo aad bayna soomaalidu arrintaa ugu badan tahay ilaahay hanuuniye wallahu aclam billahi tawfiiq